asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee kowda marinka goodoonsanay khaza waxaan maanta oo talaadah danka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda ayaa ciidamada gumaystaha yuhuudda oo goodan adag saaray waqooyiga daanta galbeed haddaba aan ku horeyna duqaymaha ciidamada dulmiga badan ee gumaystaha yuhuudda ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay ilaa subaxii hore ee maanta ay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ka dhan ah dadka shacabkii aan waxba galabsan waxaana ku sheeday xasuuqyadaasi dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kaloo aad u fara badan bartamaha marinka khaza gaar ahaan magaalada diirilbalaax ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen duqin aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku sheediyay afar ruux oo shacab riid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqin aad u xooggan ka fuliyeen magaalada rafax gaar ahaan deegaanka qarbatil cades waxayna halkaa ku dileen saddex ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan isla magaalada rafax ciidamada yuhuuddu waxay duqin midaan la mid ay ka fuliyeen deegaanka showka waxaana duqaynta baarlimadii halkaasi ka dhacay ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada khaanuunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan kuwaasoo ay ka mid yihiin dumar caruur iyo waayeelo dhismo ku yaala deegaanka safdaawi ee magaalada khaza duqeyna aad u xoogan ayay ku burburiyeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku sheeday dad aad u fara badan oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwo kale xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza madrase ay ku hoyanayeen dad barakacyaal oo halkaasi ku taala ayay ciidamada yuhuudda la bartilmaameysadeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku sheeday afartan ruux oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah halkay ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale duqeymo kala duwan ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyi galbeed magaalada rafax waxaana halkaasi ku sheeday tobannaan ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale deegaanka alfijaar ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxaana halkaasi ku sheeday dad u fara badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen agagarka taawarka ceenujaaluud ee xerada nuseyraad guri ku yaala ayay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan la dhaceen waxaana halkaasi ku sheeday qaar ka mida dadkii halkaasi ku sugnaa halkay ay dhaawacmeen kuwo kale teendhooyin dadka barakacyaasha ah ka taagteen xerada almakhaazi ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqeymo u xushlimaah waxaana halkaasi ku sheeday qaar ka mid a barakacyaashii halkaasi ku sugnayd halkay dhaawacmeen kuwo kale xerada albureji ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo ay ku dileen afar ruuxu shacabreyd ah kuwo kalena ay ku dhaawaceen masjidka khaalidiyay ku yaala galbeedka magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana masjidka soo gaaray burbur baxsan iyadoo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaar ka mid dadkii ku sugnaa masjidka xilliga ay duqeyntu ka dhaceysay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxaa lagu sheegay tirada dadka ku sheeday duqeymo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyadoo duqeymo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ku sheedeen tobannaan ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka iyo taangiyadooda ayaa waxay geysteen tiro xasuuqiya oo sababay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan wasaaradda caafimaadka ayaa xustay xasuuqyada dhacay afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafa ayaana waxaa lagu sheegay inay gaarayeen ilaa saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shaheedeen dad gaaraya konton ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen toddobaatan iyo shan ruux oo kale waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in tobannaan ruux ay ku wasxaniban yihiin burburka dhagxaanta iyo bidhaha shubka hoostooda geesta kale waxaa si aada usii kordhaya tirada dadka ku sheeday duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka wadaan marinka goodoonsanee khaza iyadoo saacad walba oo soo marta marinka khaza ay shuwaado iyo dhaawacyo noqonayaan boqolaal ruuxu shacab ah islamarkaana ay burburayaan dhismayaal iyo guryaha dadka shacabka ku hoyanayeen muddadan shan iyo toban bilood ayayna ciidamada yuhuudda duqeymahan kala soclayn ay ka wadaan madaarista masaajidda maraakista isbitaalada xarumaha caafimaad iyo guud ahaan goobahay ku sugan yihiin dadka shacabka ah waxaana sida la soo oranayay muddadaasi dhan halka sana saddexda bilood ay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen dad gaaraya afartan iyo saddex kun siddeed boqol konton iyo afar ruux oo iskugu jira dumar caruur iyo waayelo kuwaasoo aan waxba galabsan islamarkaana ka mid ah mustadcafiinta reer khaza halkii adhawcidana marayaan boqol iyo sagaal kun boqol soddon iyo sagaal ruux oo kale waxaa intaas sii dheer oo weli burburka dhagxaanta hoostiisa ku hoos xaniban in ka badan koo iyo toban kun oo ruux oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddanay saar xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsan askarta yuhudan iskugu jira kuwa toos ah duuqimo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanadii xooga ku haystaan iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay gaari gaashaaman noociisuna uu yahay markaaf way wateen canaasir ka tirsan ciidamada yuhuudda ay ku beegsadeen galbeedka xerada jabaal iyo waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan canaasirtii gaarigaas la socotay isla xeradana ciidamada muqaamadu waxay qarax aad u culus u dhigeen labo gaari oo ah kuwa ciidamada xambaara kuwaasoo ayla socdeen xubnaadu fara badan oo ka tirsan ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaadiyay waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku baxay qaar badan oo iyaga ka mid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sidoo kale dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay gantaale ku weerareen deegaanada yuhuudda xoog lagu dejiyey waxaana halkaasi ka dhashay waxyeello xoogan ciidamada maamulka yuhuudayana waxay sheegeen halkan ay ku soo dhaceen gantallo tiro badan kuwaasoo laga soo tuuray dhanka qidaaca goodoonsan ee khaza taliska milatariga saanad yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in ciidamadooda saacadii lasoo dhaafay ay dagaallo xoogan ka galeen waqooyiga marinka khaza halkaasna lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wuxuu taliska sheegay in dagaaladii ka dhacay waqooyiga lagu dilay askariya saraakiil sare sargaalka lagu dilay dagaalka waqooyiga ayaana waxauu ahaa hogaamiyaha guutada naxaal ee dhowaan halkaasi loo soo wareejiyey sidoo kale wuxuu sheegay inay dhaawacmeen laba ka mid ah guutadaasi islamarkaana dhaawacyadooda uu yahay mid halis ah warbaahinada maamulka yuhuudda ayaa waxay tilmaamayaan in dagaalada ka dhacaya magaalada beytillaayi ay yihiin kuwa aad u adag laba gaari waa kuwa ciidamada qaada ayaana dhowaan magaaladaas lagu qarxiyey halkaasna waxaa ka dhashay khasaare aad u xoogan oo ciidamada yuhuudda gaaray waxaana iminka aad u korortay askarta yuhuudda uga dhimanaya marinka khaza kadib markii yuhuudda lixdii oktoobar ee sanadkii dhammaaday ee labadi kun afar iyo labaatanka ay dullaan ku soo qaadeen waqooyiga marinka khaza tani markaasna waxaa shaaca laga qaaday in halkaas lagu dilay afartan iyo laba canaasir kuwaasoo iskugu jira askar iyo saraakiil mar walbana waxaa sii kordhaysa tiradaasi waxay sidoo kale dhaawacyadu buuxdhaafiyeen goobaha caafimaadda ee militariga saanada yuhuudda maamulka yuhuudayana wuxuu la kulmayaa khasaare dhan weliba kadib markii uu biloaway howlgalkiisa ku aadan marinka khaza waxaana tan iyo markaas soo gaaray khasaare iskugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ugu dambayntii gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu gelinkii dambe ee maalintii shalay salaadii casir kadib uu goodan adag oo lama filaana saaray waqooyiga daanta galbeed ee kuwa jirto gumaysiga maamulka yuhuudda dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan ciidamada yuhuud ay xidheen waddooyin ku yaala waqooyi bari magaalada naabolis oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweynaya waqooyiga daanta galbeed sidoo kale ciidamada yuhuud waxay xidheen bariga magaalada duubaas ciidamo aad fara badan ayayna sidoo kale ku daabuleen magaalada khaliiliya ee isla waqooyiga ku taalaa tani ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli maalintii shalay halkaas uu ka dhacay weerar toogashaah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toban xubnood oo yuhuudda ka tirsan wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee waafa ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuud ay istaajiyeen gawaari badan oo maraya dhammaan waddooyinka magaalooyinka ay goodoon ka saareen islamarkaana ay xooga ku galeen waxayna intaasii raacisay wakaaladda in ciidamada yuhuud ay si aada u baarayeen dadka shacabka falastiiniyiinta arrintan ayana waxay sababtay waddooyin badan oo waqooyiga ku yaala inay ka dhashaan zaxmad aad u daran islamarkaana uu qalqal gala isku socodka dadka iyo gawaarida iyagoo sidoo kale istaajiyo in badan xanibay gawaari anbalaasa oo siday bukaano kuwaasoo maraya waddada badan ee bariga waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda sidaas la mid a u xidheen waddooyinka magaalada duubaas ee daanta galbeed waxayna halkaas ka sameeyeen dhibaatooyin aad u fara badan oo ka dhanna shacabka iyagoona dhaawacay ugu yaraan saddex arday u socdeen madarsadooda dadka xoogga lagu deegaameeyey deegaanada falastiiniyiinta ayaa sidoo kale xidhay waddooyinka magaalooyin ay ka mid yihiin naabolis duubaas dulkaram iyo khaliiliya dadka falastiiniyiinta ee gawaarida saaran ayaana waxay ku tuurayeen dhagaxaan magaalada baytulaxam ayay sidoo kale yuhuuddu ka geysteen dhibaatooyin kuwaasi la mid ah waxayna xanibaad saareen labada albaab ee laga soo gala magaalada oo ay ka mid yihiin ashuwaara iyo arashaayid waana labada albaab ee ugu waaweyn ku yaala bariga magaalada magaalada alkhayl oo ayna ka mid ah magaalooyinka martigeliya goodoonka iyo xadgudubyada maamulka yuhuudda iyo shacabkiisa dulmiga badan waxaa laga soo warinaya in gaari uu saarnaa wasiir falastiiniya oo ka mid ah maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas ay ka xidhan waddada goor uu ahaa mid safar ah u socday magaalada yada ee ku taala galbeedka magaalada alkhaliil waana tan madaxda maqaarsaarka sida ay mar walba u wajahaan bahdil iyo dhibaatooyinka yuhuudda wasiirka maaliyadda ee ka mid asbeesiga netanyahu ayaa wuxuu ku baaqay in magaalada naabolis iyo jinin laga dhiga sidii jabaaliya oo kale islamarkaana halkaas laga bilaabo howlgal sirsifeen ah iyo go'doomin dhan weliba ah arrintan ninkan uu ku hadaaqaya ayaana waxay dhalatay wixii ka dambeeyey mustuudinka duum ee bariga magaaladaas uu ka dhacay weerar toogasho oo ay fuliyeen dagaalyahan oo ka tirsan muqaawamada falastiin laguna dilay saddex yahuuda toddoba kana lagu dhaawacay wuxuuna yidhi samutradish waa in naabolis iyo jinin ay noqdaan sidii jabaaliya oo kale ilaa laga waayo dad nagu caasiyo oo naga soo horjeesto ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda netanyahu isna waxuu dhankiisa sheegay inay dili doonaan oo aysan marnaba cafin doonin lana xisaabtami doonaan cid kastoo gacan ku leh weerarada yuhuudda mana ahan kuwa ciqaabteena ka badbaadaya ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka difaaca iyo israa'iil kaadis wuxuu isagana yidhi ma ogolaanayna in xaalka yuhuudda ee daanta galbeedu noqdo sidii uu ahaan jiray xaalka qidaaca khaza oo kale dhanka kale ciidamada maamulka dabadhilifka ee falastiiniyiinta ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu gubay guryo aad u fara badan oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta kuwaasoo ku yaala waqooyiga marinka ciidamadani waa kuwa uu gumaystaha yuhuudda ku shaqaysanayo ayaa waxay xamlo ka dhannaa shacabka falastiiniyiinta soo qaadeen soddon iyo saddex maalmood ka hor iyagoona geystay gobodfalle kala duwan ilaa ay dadka falastiiniyiinta ku tilmaamaan in ficiladooda guracan ay la mid yihiin amaba ka daran yihiin kuwa maamulka yuhuudda shan guri oo ay degan yihiin dad barakacyaal ayaa la warinayaa in kooxaanay si caddab u qabasiiyeen muuqaalo lagu baayiyey baraha bulshada ayaana muujinaya qiica iyo holaca ka baxaya guryahani afayeenka rasmiga ee maamulkan ayaana wuxuu ka dhawaajay in weerarada lagu gubay guryahan ay ka mid yihiin howlgallada ay sameynayaan ciidamadooda ammaanka ee u shaqeeya maamulka yuhuudda war ka soo baxay kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxaa lagu sheegay in ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ay soo gudbeen xadkooda wixii hadda ka dambeeya inay gacmaha iskula tagi doonaan waxaana bayaanka lagu sheegay in ciidamadan ay dileen dadka abriyada ah islamarkaana ay gubeen guryaha dadka qaxootiga ah